الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له رواه مسلم
الxadiiث الcاaشhiر xadiidka tobneeya can abi hurayra abi hurayra ayay ka wariyey imaamu muslim can abi hurayra abi hurayra imaamu muslim ka wariyey radي الlahu canه qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam ina allaha alle tacaalaa waa sarreeyaahe dayibun waa mid daahir ah oo nuqsaanta iyo ceebtoo dhan ka hufan laa yaqbalu mana aqbalo ilaa dayiban shay daahir ahoo nadiifa maahane wax kale ma aqbalo wa ina allaaha alle amara waa amray almu'miniina dadka mu'miniinta ah bimaa kii amara uu amray bihi maaga almursaliina rususha fa qaala tacaalaa ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha rusulu rusuleey kuluu cuna min adayibaati waxyaalaha xalaashaa xaggooda ka cuna wacmaluu camal fala saalixan camal wanaagsanna camal fala wa qaala tacaala ilaah wuxuu ku yidhi mu'miniinta yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno kuluu cuna min dayibaati maa shay kiisa xalaashaa xaggiisa ka cuna rasaqnaakum aan idinku risaaqnay uma dakara rajula uma dakara nabigu wuxuu sheegay arrajula nin rajulkaasoo yudiilu dheeraynaya asafara safarka rajulkaasoo ashcaa boor leh cafwan uma dakara nabigu wuxuu sheegay sala اllahu calayhi wasalam arrajula nin rajulkaasoo yudiilu dheeraynaya asafara safarka oo aad ka sifaydo iyo inaad xaalaydo aad tidhaahdo yudiilu xaala uu dheeraynayo rajulkaasu asafara safarka ashcaa xaala uu boor leeyahay rajulku ayaa nabigu sheegay boor xaaluu leeyahay xaaluu basaasan yahay ashcaa xaala uu basaasan yahay rajulkaasu ayaa nabigu sheegay aqbara xaala uu boor leeyahay ayuu sheegay nabiga sala allahu calayhi wasalam yemuddu xaaluu taagayo rajulku yadayhi labadiisa gacmood ilaa samaa'i cirka xaggiisa u taagayo yaa rabbi yaquulu xaaluu leeyahay soo qadaro yaa rabbi rabbiyo rabbigaygiyo yaa rabbi rabbigaygiyo uu leeyahay lafdigaasuu ku celcelinaa wa madcamuhu cuntadiisana xaraamu waa xaaraam wa mashrabuhu cabitaankiisana xaraamu waa xaaraam wa malbasuhu dharkiisana xaraamun waa xaaraam wa qudiya waxaana lagu quudiyey bilxaraami xaaraanaana lagu quudiyey fa annaa sideebaa yustajaabu loo aqbalay lidaalika ducadaas rawaahu muslim imaam muslim aa xadiidka wariyey xadiidkan abuu hurayra ayaa wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abuu hurayra qaala rasuulullah rasuulki ilaahi ayaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaaha alle tacaalaa waa sarreeyaahe dayibun waa mid dayib ah maxaa loola jeedaa waa dayib waxa weeyaan ilaahay daatadiisu waa dayiba waa munazahun can ilnaqaa'isi waalcuyuub nuqsaan iyo ceeb oo dhan waa ka hufanta ilaahay daatadiisa afcaashiisu waa dayiba sifaaddiisu waa dayiba dhammaan nuqsaan iyo ceeb oo dhan uu ka hufsan yaha loola jeeda ilaahay waa dayib daatadiisaa dayiba ah afcaashiisoo dhamaa dayiba ah sifaaddiisoo dhamaa dayiba ah asmaadiisoo dhamaa dayiba ah ilaah waa dayib macnaha munazahun waa mid laga hufay weeye caninaqaa'isi waalcuyuub nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayaa laga hufay macnaha quduus ayay la mid tahay ilaah marka waa dayib laa yaqbalu mana aqbalo ilaa dayiban shay dayiba maahane wax kalena ma aqbalo ilaah waa dayib wax aan dayib ahaynna ma aqbalo wax aan dayib ahayn waxaa soo gelaya waxa weeyaan ictiqaadaadka aqwaasha afcaasha dhammaan mas ma ma aqbalo ilahay waxaan dayib ahayn dhammaan ayaa soo gelaya aqwaasha acmaasha ictiqaadaadka dhammaan waxaan dayib ahayn ilaahay ma aqbalo oo caqiidada iyo acmaasha qofka uu ku cibaadaysanayo ama caqiidaynayo hadduu ku jiro wax khubfi ahoo fasahaadiya oo maalan shirkiya uga jira ama riyaa iyo istusus ilaahay ma aqbalo ama bidca uga jirta ilaahay ma aqbalo wanagi soo marnay xadiidkii caaisha bint abibakr sidiq radia allahu tacaala canha man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun weliba waxaan baraarujinaya fahuwa markii aan akrinayey huwada waxaa loo celinahaan idhi axdaa masderkeeda waana qalab axdaa masderkeeda loo celin maaye axdaa ismafcuulkeeda loo celinaya man axdaa qofkii soo dirisiiya fii amrina amarkeena haadaa oo kan ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa ayilmuxdau a loo celina axdaa masderkeeda loo celin maayo ismafcuulkeeda loo celina ayilmuxdau shayga la soo dirisiiyey raddun marduudun waa mid marduud ah oon la aqbalayn marka shay kasta caqiide cibaado aqwaal wax kastoo ilaahay loogu dhowaanayo haddaysan dayibahayn dhalla ma aqbalo shirkiyaa ku jira ilaah ma aqbalayo riyaa istusus isku bogid iyo isla yaabid alla ma aqbalayo bidcaa ku jirto alla ma aqbalayo marka alla ma aqbalo waxaana dayibaadka soo gelaya dhammaan oo waxaan ku tusaalayn karaa kelimatu tawxiid alla dayibuu ku tilmaamo shirkigana waxa weeyaan kelimo khabiisa inay tahay tiiri daraba allahu maalan kalimatan dayibatan ka shajaratin dayiba tawxiidkii sidaasaa dayib alla ugu tilmaamay shirkigiina khubfiya lagu tilmaamay wa maalu kalimatin khabiisatin ka shajaratin khabiisa marka khubfigu waa wax kasta oo acmaasha fasahaadiye acmaasha fasahaadiye wey waxaa marka soo gelaya ugu horeeya waxa weeyaan maalka aada sadaqaysanayda maalka aada sadaqaysanayda waa inuu yahay maal xalaal ah laba shayba waa inuu yahay waa inuu dayib yahay fii daati daatadiisa waa inuu dayib yahay hadduu qamraan sadaqaysa aad tidhaahdo ama qaadaan sadaqaysana alla kaa aqbali ma alla kaa aqbali ma maxaa yale waaba asagaa khabiisaba daatadiiaba khabiisa ah daatadii haddaad tidhaa toobaakan sadaqayna ama sigaar ama qaad ama qamro waxa weeyaan waa khabiisa lagu leeyay alla kaa aqbali ma alla kaa aqbali ma xataa mid waxa weeye naftu haydoo meel toobakadu cuni jiray markaasa meel uu ku rafaadsan yahaad arag markaasaa tiri waa kana qofkan miskiinka naftiga ka dhacayde waxa weya waa ku dawayna waxaan dembi ahayn kelimid sababto ayaa ku yidhi xaaraana wax lagu daweeye xaaraan wax lagu dawey kara lama arko waxba laguma daweey xaaraan qaar badan oo soomaalida ka mid a waxay iska yidhahdaan waa laruura laruura waaye ay leeyihi waxaan sameeyaa hadda jini wax u qalaa waa yabarayna marka la ihahdo war xaaraanta xaad ugu daweyna waa laruuru le waa laruura haddii la ihahda gabadhan maxram la-aanay safartay maxaa u safartay laruuro weeyo waxa weya caafimaad ay u socotay waxaas waa abaadiil wey yaa ku yidhi horta caafimaadka laruura gashaa marka horeba horta marka hore yaa kuu sheegay daruuro ma taqaan marka hore daruurada laba shay ay leedahay fiir labadan shardi bal xifdi bal in daruura soo gashay in kale shardi waxaa ah dariiqaas maahane dariiq xalaal ah inaan shaygan lagu gaari karin shaygan aada leedahay waa daruura shaygan xaaraantaad isticmaalayda maahane dariiq kale oo xalaal ah waa inaan lagu heli karin qofka jiranu yabaro waxaan ahayn ku raysan ma maadaa dhihi kara ma dhihi kartaa dil raba iyadoon ba iyadoon dawada la siin iska raystaa soo qofku maa mararka gobol imise dariiqa jirta oo qofku ku caafimaadi karo tiradii ka bateen soo maha dariiq kale hadduu jiro xaaraan maba la isticmaali karo waa o waa shard shardigaasa marnaba laga helay shardi labaad waxaa ah in la hubo in daruuradu ku suulaydo waxaan rabaa in dararkii ku suulayo dararkii waa inuu ku suulayo waa in la hubo waa in la hubo ma la hubaa marka la yabrayo inu iska raysaan ma la hubaa haddii etoobiya la geeyo ama kenya la geeyo ama la geeyo koonfur africa inuu ku raysaa ma la hubaa khalaas everyway xaaraanta hal mar ay daruuradu gashaa yidhahdeen culummadu waana qamrada bis oo waa markee halkaasaa wax kuu istaageen cad hilibaad cunayd halkaas iska istaagay wax agtaada yaallo qoyana lama arko nafta inay dhacdaan waa ka cabsato ta qabsataa jug ku siina sababtoo ah wax kale lama hayo o shardigii hore waa la helay soo ma jeedid shardiga labaadna waa logi inay dejinaydo ayadu waa hug jug hoos waa usii kartaa soo ma khalaas laakiin xanuuna qof jirka kaaga jira markaasaad xaaraan cuna dhiigaan qofka ku daadina dhiigaan cabsiina ma la hubaa inuu ku raysanayo marka horese dariiq kaleeto oo qofkaan ku raysa ma jira yaa ku yidhi marka wax jira maa labada shardi marna lagama heli karo xaaraan saas darteed cabdullahi mascuud waa kii yidhi ilaahay weynaa wax uu xarimay ummadda dawo uma gelin maba jiro shay alla xarimay oo ummadda dawo loo geliyey masaladaas marka waa in lagu baraarugaa marka waxa aad sadaqaysanaydaa waa inay xalaal yihiinoo daata ahaan waa inuu dayib yahy oo shay dayibahoo la isticmaali karoo xalaala waa inuu yahy kasab ahaanna waa inuu dayib daat ahaan waa inuu dayib oo waa lacag waa raashin waa dhar daat ahaan waa dayib ee ma ahan qaad iyo sigaar iyo qamro maaha kasab ahaan siduu dariiqu kuu soo galana waa inuu dayib waa lacag laakiin waa soo dhacda daatadeedu waa dayib laakiin kasabka qaabkaad u shaqaydaa khabiif ah haddaad tiraa waa sadaqayso alla ka aqbali ma ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ma aqbalo sadaqatun min ghuluul sadaqo oo hanti dawlo hanti dadweyneoo la dhacay ilaahay ma aqbalo ilaahay ma aqbalo hanti dadweyneoo la dhacay marka calaa kulli xaal dariiq kastoo xaaraama oo ay kugu soo gashay hantidu alla kaa aqbali ma mar haddaad tiraa haddaad xaaraam ku keentay haddaad tiraa waa sadaqaysana qaara waxay isku dayeen inta hantida dadweynada dhacaan ayay yidhahdeen masaajidan ku dhisayna way inkiri jireen selafku had masjid ugu dhiseen nijaastan alla kaa aqbali ma kolba orod iskaga tuma adduunkaaga intaad naarta ka tegaydo haddii kale si saxa u toobadkeen masjid laguma dhisay yaa ku yidhi xaaraam masjid lagu dhisa masaajidda ilaahay xaaraamta gelinina qaarna waxay yidhahdeen burcadbadeeddii hadda dariiqa loo helay culumaa waxay yidhaahdeen culumaa waxay yidhaahdeen hantidii badda laga soo dhacay in qaad lagu cunaa la diidaa qamree waa iska banaanta haddii masaajida lagu dhiso subxaan allah culummadaa sugtuma ahe rishida hadda ka hor laga sheegay waxaa inifas culumaana wareerida intay yidhaahdeen uu yidhi culuma wax ma wareeridee waxa inin wareeriyeen idiin sheegaya wy qaar idinkuna aad culummada ku tiridaan annaguna aan caamada ku tirino kuwaas weeye waxa idin qasay waxaan culummo ahaynoo cimaamada sitaa idin qasay marka yaa ku yidhi badcad burcadbadee aa masjid wax ku dari karta yaa ku yidhi xaaraan haddaad bixido alla kaa aqbali maayay ku dhaafin haddaadan toobad keenayn iska cun intaad ka tegin ilaahay la xisaabtan tegi sidaas wey xaaraan iska daa waxa weeyaan haddii aad soo dhacday mid aad xadday boqorka hadduu nta xado masjid ku dhiso isaga inaan laga aqbalayn waa la huba laakiin ma lagu tuka karaa hataa khilaaf ka jira ma lagu tuka karaa ka war masaajidun ku dhisay ogow maxaa la hantida dawladdu meel lagu bixiyo sharciga heleeda meeshuu raba asaga kuma bixi karo hadduu yidhahda anaa dhisayna kaba sii daranba anaa dhisay hadduu yidhahdana kaba sii daranba buuntan ku dhisa hadduu yidhaha xataa waa ebel marka anaa dhisay hamar hadduu leeyahy alla ka aqbali ma laakiin ma lagu nacfi karaa waa baab kale culamada gobol waaba ka fogaadeenba waxay idhahdeen maba lagu nacfinaayo qaarna waxay idhahdeen hadduu dariiqa wax awalba hanti caamuu xaday haddana dan caamuu ku qabto taas waa layskaga nacfiya iskaga nacfiy awalba asaga umadaaleheeduu ka xaday laakiin asaga uun marna ajar ka heli maa dembiu ka heli asagu isagu mar walba dembiu leey yaa yidhi ku dhis waa dhul dawle kule masaajidan ka dhisay ayaa ku yidhi dhulka dawladda maadaa maamul markaad masaajidka ka dhisayo dhulkii dawladda weeyo saasaan masjidkan uga dhisay ku leey adiga miyaa dawladda ka mas-uulaya dadweyneha intaasoo dhama xuquuqda iska lehe awal miyaa kitaabkay ku taalla inaad meesha masaajid ka dhigto yaa mas-uul kaaga dhigay dawladda dad hantideeda iyo dadweyneha marka halaag ha mudan halaag ha mudan laakiin masale muhiimaa jirta hantida xaaraanta qofku markuu sadaqaynayo labay u qaybsanta mid waa xaaraan isaguna waa ku dembaabaa bixinta uu bixinayuuba ku dambaabaa iska daa in laga aqbalee waa midde waa markuu yidhi anaa sadaqaysana midna waa u bannaanta ajar keelima laakiin waa u bannaanta waa midde hanti xaaraan uu hayay waana toobad keena hanti xaaraana ayuu hayay waa toobad keena un samaynaa qofkaas waxaa la leeyahay hantidan dadka haddii shaksi lahaa faraha ka saar haddii shaksi lahaa haddii ay dawladu lahayd oo dadweyne ahaydna baytulmaalka ku shu sidaas wey haddaad toobad keenta laakiin qofuu ka dhacay shaksiga iska lahaa ma lahayn dawla asna waa toobad keena shaksigii ma yaqaan farciisi ma yaqaan hadduu toobad keeno aana la garanayn hantidaas qof leh awalna hanti shaksi ay ahayd qofkiiyuu ka sadaqaynaa maana saga sadaqaysana isagu maba leh u sadaqaystaa isagu maba lahaba si dembigii takhalusaa la yidhaha waa siduu dembigan uga dhex bixi lahaa takhalusaa la yidhaha siduu dembigan uga dhex bixi lahaa waxay tahay inuu maalkii ka sadaqeeyo qofkii lahaa khalaas waa ka dhex bixid duu toobad saxa la toobad keenay wey markaas oo iska sadaqay kara bundooyinka iyo wadooyinka iyo masaakiinta baaba'ayda waxaasu iska siina isaga sadaqa uma ah laakiin dembigiiu ka fakana dembigiiu ka fakana sidaas darteeda dadka xaaraanta haya burcadbadeedda iyo dadka kaleeto wax dhacay iyo dariiqaas waa inay inta toobad keenaan hantida meelaha iskaga baxshaan laakiin intaysan toobad keeniyay ka baabi'i xaaraantooda ha iska haysteen ilaa ay toobad keenaan marka hore ka dhexbixidda lamaba ah iyaga marna sadaqa wax uma ah laakiin ka dhexbixiddii waxa weeyaan markuu qofku toobad keeno wey taasna akaru ahlicilmi saasay ku tageen laakiin shaafici asaga qowlka mashhuurkaa wuxuu leeyahy waa haynaa ilaa qofki iska lahaa la helo waxaa jirta masale kaloo aad dadku ay u qaldaan oo waa maxay baadiyu meel ka helaa markaasuu leey waa sadaqayna masale aad u khatar wey dariiqaanu lacag ka soo qaadaa markaasuu leey waa sadaqayna yaa hiri ii sadaqey lacag markaa dariiqa ama baadi ka qaado waa inaad hal sano baafido hal sano waa inaad yaboohida ma sadaqayn karti yaa kuli sadaqee sharcigu wuxuu ku leeyahay hal sano yabooh adaa gacantaada ku soo qaaday marka hore iska ilaali ha qaadin hantida islaamiga wax wada yaalla ha isku qaadin haddaadan yaboohayn sanad markaad yaboohaydo ijmaac wey waa sadaqay karta hadaa rabtana adaaba isticmaali karta laakiin laba iyo toban bilood waa inaad yaboohida marka masaladaasna waa masale iyadana muhiima halkaanuna xaafid ibnu rajab alxambali uu uga hadlaa jaamic culum walxikma in allaha alle dayibun waa mid daahir ahoo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fog laa yaqbalu mana aqbalo ilaa dayiban shay daahira oo nadiifa maahno xalaal ahe wa in allaha alle amara wuxuu amray almu'miniina dadka mu'miniinta ah bimaa kii amara uu amray bimaaga almursaliina rususha taas waxay ku tusaydaa ambiyada iyo rususha sida mu'miniintoo kale ayay ma'muuriin u yihiin sida mu'miniintu ay ma'muuriin u yihiin oo amar u saaran yahay oo la raba inay alle uga caabudaan sidaasoo kalea waxa weya rusushana ma'muuriin ay u yihiin ma jiro qofku derajo u inta gaaro cibaadada ka qubaysana oo uu leeyahay khalaas wey cibaadadan waa dhaafi waqtigii maxaa yaele rususha yaa ka fadli badan oo bashara ma jiraan soo maaha iyaguna waa ma'muureen marka waa islaamka inuu ka baxa wey qofku hadduu yidhahdo aniga awaamir ima saarna faqaala tacaala ilaah wuxuu ku yidhi yaa ayuha rusulu rusuley kuluu cuna min adayibaati waxyaalaha xalaasha xaggooda ka cuna minta ibtidaa'iya ka dhig ama tabciidiya ka dhig waxaad tidhahdaa kuluu cuna min adayibaati waxyaalaha xalaasha wax ka mida cuna wacmaluu camal fala saalixan camala saalixan camal wanaagsan wa qaala tacaala ilaah wuxuu ku yidhi mu'miniintana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu allihii rasuul rumeeyeenow kuluu cuna min dayibaati maa shay kiisa xalaasha xaggiisa ka cuna rasaqnaakum aanin ku risaaqnay uma dakara wuxuu sheegay nabigu arrajula nin rajulkaasoo yudiilu dheeraynaya asafara safarka ashcaha xaalo uu yahay mid boor leh ayuu safarka dheerayna oo waxaad ka xaalay kartaa yudiilu faacilkeeda ashcaha xaalo uu yahay mid boor leh ayuu waxa wayan safarka dheeraynaya arajulada horena waa laga xaalay karaa ashcaa xaaluu yahay ayuu nabigu sheegay laakiin tan danbaa fiican uma dakara rajula nin ayuu nabigu sheegay rajulkaasoo yudiilu dheeraynaa asafara safarka dheeraynaa ashcaa xaala uu yahay mid basaasan ayuu safarka dheeraynaa aqbara xaala uu yahay mid boor leh ayuu safarka dheeraynaa yemuddu xaalu taagayuu safarka dheeraynaa yadayhi labadiisa gacmood ilaa samaa'i kor uu u taaga cirka yaa rabbi yaquulu xaal uu leeyahay soo qadaro yaa rabbi rabbigaygiio yaa rabbi rabbigaygiyo wa madcamuhu cuntadiisu xaraamu waa xaaraam wa mashrabuhu cabitaankiisu xaraamu waa xaaraam wa malbasu dharkiisu xaraamu waa xaaraam wa qudiya waxaa lagu quudiyey bilxaraami xaaraam fa annaa yustajaabu annaa sideebaa yustajaabu loo aqbala lidaalika baryadaas rawaahu muslima xadiidka wariyey kadib nabigu sal اlahu alيه waslm wuxuu noo sheegay asbaabu ijaabati ducaa sababaha baryada lagu aqbalo baryada aad ilaahay baryaydo sababa lagu aqbalay leeyi iyo sababaha manciyo diida ayuu wax nooga sheegay marka afar sababoodoo nabigu sheegay sal اlahu alيه waslm oo afartaba baryada lagu aqbala waa inaad ka faa'iidaysataa afartaas sababood sababka ugu horeeya waxa wayan iطaalatu safar safarka dheerayntiisa qofka musaafirka baryadiis waa la aqbalaa waa la aqbalaa hadduusan jirin waxa weeyaan maanic u diida taasna waxaa tusaya xadiidka imaamu tirmidi uu wariyo xasankana ka dhigay xaafid ibn xajarna uu xasanka ka dhigay xadiidkaasaa tusa oo nabigu uu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam min xadiid abi hurayra weriye alaau dacawaatin mustajaabaatu saddex baryo waa la aqbalaa lama soo celiyo laa shaka fiihina in la aqbalaa shaki male dacwat lmaluumi qof laga gerdaran yahay qof laga gerdaran yahay habaarkiisa khalaas wey haddaad qof isdulmido qof kastu rabo faajir wey haddaad dulmido in la aqbalayo ogow markuu yidhaha rabbiyow uu yidhahdo qofka madluumka ah waa mid wa dacwat lmusaafir iyo qofka musaafirka baryadiisa waa la aqbala isagana nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam iyo wa dacwat lwaalidi liwaladihi waalidku ducada uu caruurtiisa u duceeyo horaa laga aqbala waalidka mar hadduu caruurtiisa u duceeyo hadduu habaarana waa saasoo kale marka weliga iska ilaali waalidka inuu ku habaaro kana faa'iidayso waalidka inaad duca ka hesho dad qayr rabto adduuniya aakhira janna waxay taallaa raalli ahaanshadiisay ku jirtaa marka xadiidkaas waxaa ku jira marka safarka in dacwadiisa la aqbalo marka yudiilu safara safaru dheerayna waa saas marka sabab oo min asbaabi ducaa waa u haystaa sababta labaad waxa weeye atabadul fi libaasi walhay-a waxa weeyaan qofka dhar oo dharka shaqada ah oo basaasan inuu qaato oo boor leeyahay sababaha baryada lagu aqbalo waa ka mid oo qofku markuu alla tuugayo uu tawaaduc iyo isbasaasiyo inuu isbasaasiyo oo tawaaduco sababka lagu aqbalo baryaday ka mid tahay oo u qaato dharka shaqada oo daciifka ah oo kale taasna xadiis badanaa tusayda nabiga sala allahu calay wasalam markuu roobdoonta aadayo kharaja mutabadilan mutawaadican wuxuu bixi jiray isagoo dharkii shaqada wata oo aad ilaahay isku dullaynay saas darteeda nabigeenna suban sala allahu alay waslm waxaa ka sugan xadiiska imaam muslim uu wariyey ruba ashcaa aqbara dii dimrayni fara badanaa qof basaasan oo boor leh oo laba calal u saaxiiba laba calal u sitaa madfuucun bilabwaabi albaabada lagu celiyo meesha waxaa ka jira weliima aroosa ka jira dadka inta akhyaarta la fariisiyo isaga xabadka gacanta la gelina albaabka hadduu guriga soo geli tago ataa looma ogola ma loo ogola low aqsama cala llaahi labara hadduu ilaahay ku dhaartana ilaahay waa u meel marila hadduu yidha wallaahi maanta ilaahay saas u yeela ilaahay waa waa u meel marina ka war qofkaasu qiimaha uu ilahay agtiisa ku leeyay hadduu yidhaahdo wallaahi maanta ilaahay saas ii yeela ilahay waa u yeela qiimaha uu qofkaas ilahay agtiisa ku leeyay maxaana nabigu ku tilmaamay ashcaa aqbara dii dimrayn mid basaasan oo boor leh oo laba calal u saaxiib marka basaasiduna asbaabu ijaabati ducaa inay ka mid tahay kutusa sifada kaleeto oo nabigu ku tilmaamay sala allahu calay wasalam oo min asbaabi ijaabati ducaa in baryada la aqbalo ka mid a waa in gacmaha cirka loo taago qofku marka uu ilaahay baryayo waxaa la rabaa inuu sacbada cirka u taago inuu kor u taago see loo taaga laakiin dadka qaar saasay leeyihiin qaar saasuu leeyahay qaar saasay leeyihin waxaasoo dhan maaha labadan waa inaad isku dhejida markaad ducaysaydo isku dheji labadan gacmood isku keen kuna aadi xabadkaaga hortiisa khalaas sidaan maahan sidaan maahan saas maahan saas ma ahan waxa weya waa inaad sidaan tidhaahda ilaa kulli u arka haddan bal fiir caamada a waxa weya waxaaso dhan maaha ilaa ibtihaalka maaha xaaladdu markay adag taho muslim iyo gaalo isku saftaan waa saas markaas marka abaartu darantana waa saas ayadana inta kale waa sidaa markay abaartu daranta roobdoonta tahay waa saas siduu nabigu yidhi sala اlahu alay marka muslim iyo gaala isku saftaan waa sidoo kale waana mararka la aqbalo baryada laakiin inta kale sidaan wey intan kale sidaan wey inta isku dhejida labada sacab xabadkaaga korkiisa ku aadi marka gacmaha taagidooda baryada waa lagu aqbalaa nabigeena suuban salى اlahu alيه waslm waxaa ka sugan min xadiidi salmaan oo tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu maaja iyo wariyeen in allaha tacaalى xayiyun kariimun alla waa mid xishood badan oo deeq badan yastaxyii alla wuxuu ka xishoodaa idaa rafaca rajulu ilayhi yadayhi marka addoonku ama qofku uu sacbadiisa alle xaggiisa u taago fiiri nabi maxamed aleh sal اlahu alay slm xadiiskaas aad u fiiriye idaa rafaca arajulu ilayhi ila allah markuu qofku labada sacab u taagto alle xaggiisa an yaruddahumaa sifraa khaa'ibatayn alla wuxuu ka xishooda inuu ku soo celiyo iyagoon bannaanoo wax ku jirin labadii sacboon waxba ugu jirin oo bannaan ilaa inuu ku soo celiyo waa ka xishooda waa ka xishoodaa alle subxaana wa tacaala marka xadiidkaasna wuu xoojiyey xaafid ibn xajar fatxulbaariga a'imo kalena sidaasoo kale u xoojiyeen oo xadiiska xadiid haabit ah weeye marka taasna waxaa weeyaan yamuddu yadayhi wuxuu leeyahay waa sababaha baryada lagu aqbalo laakiin masale muhiim ah masale muhiim ah uu ku sheegay sheekh maxamed saalex cuthaymiin xadiidkan sharxiisa oo waxay tahay gacmaha taagidooda goormay sunno tahay goormaysan se sunno ahayn masaladaasu saddexu u qaybiyey marka saddex ayuu u qaybiyey gacmaha taagidooda mar waxay tahay waa mamnuuc inuu qofku gacmaha taagaa oo waxaa ka mid ah ducooyinka salaadaha ah ducooyinka tirada badan ee salaada ku jira markaad sujuudsan tahay waa marka dacwada loogu aqbali ogya oo nabigu yidhi salى اlahu alيه waslm aqrabu ma yakunu اlcabdu min rabbihi wa huwa saajid faakiruu fiihi اducaa faqaminun an yustajaab lahu marka aad waxa weyan addoon uu rabbi ugu dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay ee baryada badiya xaqiiqo wey in laydinka aqbalaa markaas lama ogola saas inuu yidhahdo ta wejiga dhulka dhigo waa mamnuuc bal salaadiisu ebir maxaa yeele labadan calacalood kuwii lagu sujuuday toddobadii xubnood lagu sujuuday ka mid marka maba sujuudsanaba wa kadaalika fadhiga u dhexeeya labada sujuudood oo rabbi qfirli markuu leeyahay saas ma dhihi karo lama ogola bidc calaa kulli xaal ducooyinka salaadaha ku jira dhammaan sacbada lama taagi karo wakadaalika khudbada khudbada laba shay markaan lagu ducaynayn sacbada ma taagi karo khadiib khadiibku markuu ducaynayo dadkuna ma taagi karaan waa bidcoolayaal hadday taagaan dad badanna waa taagaan middaas aamin aamina iyagoo lahad arkay waxa weyna khadiibkana lama ogola laba mar bis aan la ogoliy waa maxay roobdoon khudbadiiu akrinaa inuu roobdoonuu go-aansaday roobu ku ducayno alla roobka waa taaga dadkuna waa taagaay sida bukhaari baabuba u qabtay taas bukhaari baab ayuuba taas u qabtay baabu rafci الnaasi aydiihim maca alimaami fi listisqa imaamkuna waa taaga dadkuna waa taagay taas waa mid haddii roobku tirada ka bato ilah naga wareeji alla naga wareejina waa taaga markaas ilaa roobku hadduu tirada ka bato waa in la duceeya l ilahu naga wareeji ilaa haddii roob ad u dhimatay haddii abaar u dhimatay waa isku mid mog adi wax iskuma kaa dhaantay wixii ku halaagaa dad badana caamaha waxa weeyaan ilaahu roobka naga wareejeda war ha kufrin uu leeyahy hayta kufrigu ilahu halaaga iga qaadan baleey ma halaaga halaag adinka kaaga duwan qowmu nuuxaa lagu halaagay soo biyo laguma halaagin qowmu nuux hadda abaar iyo halaag waa isku mid wixii ku halaaga adiga abaar iyo roob marka nabi maxameda gacmaha taagi jira o hi jira ilahu naga wareeji marka labadaas goor waa taagi karaa khadiib dadkuna waa taagi karaa laakiin inta kale maya nin saxaabiga wuxuu arkay waxa weeyaan nin taagaya gacmaha isagoo khudbada akrina bishri ibnu marwan uu ahaa saw khudbada akrinaayo oo gacmaha taagaya nin saxaabi camaara la dhihi jira arkay markaasuu yidhi qabax allaahu haatayni lyadayn ilaahay ha xumeeyo labadaas gacmood ilaahay ha xumeeyo laqad ra'aytu rasuulallaahi sala allahu calay wasalam maa yaziidu an yaquula biyadii haakada nabigaan arkay markuu khudbada akrinaa aan saas ka siyaaday marka qofka markuu khudbada akrinaho ducaynaa khadiibka markuu ducaynaa inta kale saasuu leeyay fartaas murugsatada ayuu ishaara oo marka la ataxiyaadsa ilaahay lagu kali yeelo oo lagu waaxido ilaahay waaxidnimadiisa lagu sheego ayadiyo haddana waaxidnimadii alle ku sheega khalaas saas dhihi ma caamada waxa weyn caamo waxaan rabaa caamo maahane dadka dhegaysanaya mustamiciinta khudbada dhegaysanayana dadka dhegaysanayana ayagana waxaa la rabaa inay sidooda isku fadhiyaan aamiinna aysan afka ka dhigin inay dhegaystaana waajib ku asaad aamiin ku leeda aamusaaba lagu yidhi waa inaad aamustaa waajib kuga khudbada marka la akrina aamiin ha dhihin ha hadlin ahlcilmiga gobol ku xidhaan qalbiga waa ka dhigi karta aamiin laakiin afka maya amaraa lagu siiyey aamusnow haddaad hadasho khudba melihid maantaas aamiin haddaad tidha ha isku dhi nabiga hadduu salligiisa maga nabiga la sheego maxaa samaynaya sala allahu alayh wasalam afka ha ka hadli haddaad hadasho melihid khudba maantaas laakiin hoos qalbiga uga salli yidhaah waxaad fiidhida bal tuxfatu lxawadiga tirmidiga sharxiisa qalbiga salliga hoos oo aan dhawaaq ahayn ku salli markaas marka waa noocaas marka markaas waa mamnuuc waa mar marna waa sunno in la taagaa oo nabigay ka sugnaatay sala allahu calayh wasalam in gacmaha la taago oo nabigay ka sugnaatay in gacmaha la taago sida rodoontii oo kaleeto iyo sidaas oo kaleeto iyo marar fara badan marka carafo la taagan yahay oo kale ducaa carafa oo kaleeto nabiga waa ka sugan tahay sala allahu calayh wasalam inuu sacbada taagi jiray qunuudka oo kale waa sugan tahay oo cumar ibnu khadaabna waa ka sugan tahay nabigana waa laga wariyey marka qunuudkana in gacmaha snagana la taago marka la qunuudayo ama nawaasisha ama witirka witirka masaajida badana lagamaba qunuudaba witirka salaada waxa weya waa la qunuudaa waa sunna in la qunuudaa qabla rukuuc aa weliba haabit ah in la qunuudo safa iyo marwa markuu taagan yaho qiblada xaggeeda u joogo nabigu sala allahu alay slm gacmada waa taagi jiray ayadana waa sunna calaa kulli xaal waa badan yihiin carafa waa taagi jiray meelaha uu nabigu taagi jirayna in la taagaa sunnadii labadaas waa kala go-an yihin soo maaha meelaha aan nabiga laga haynin sala allahu calayh wasalam waa in la iska daayo oo maxaa ka mid ah oo aan marnaba laga haynin maxaa ka mid ah salaadaha shanta marka assalaamu calaykum laga yidhaah ee waajibaadka ah bacdigood in sacbada la taago ama imaamku taago dadkuna ay ka daba taagaan haddee nabiga lagama hayo sala allahu calay wasalam nabiga sala allahu calay wasalam markii la hijrooday ee madiine la tegey ee jamaacada kadib la waajibiyey nabigaa tuji jiray safaran waxaa daran soo maha nabigaa tuji jiray sala allahu calay wasalam hal maalin isagoo salaada asalamu alaykum markuu ka yidhi gacmaha taagayo ducaynaya lama hayo dadkiina ka daba aaminsanaya nabigana dayashaa noogu sugan idan waa in nabiga la raaco la iska daayo hal mar xataa lagama hayo wixii aan nabiga laga hayn kayr miya maya kayr maaha iska daa nabiga lagama hayo sala allahu alay wasalam waxaa soo haray oo intaas dheeraad ka ah qofka mar hadday iskaga soo dhacdo inuu ducaysto maray iskaga soo dhacdo ma ahan arrin soo takarurayda taas aan lahayn nabiga lagama hayo waa mid arin soo takarura nabigana aan laga hayn ilaa salaadaha nabigu maalin kastuu tujin jiray hal marna lagama hayo laakiin maray iskaga soo kaa soo dhacda ducayso markaasna hadda daliil goori oo ku soo arooray oo waa laga hayo ee lagama hayo midna lama hayo maxaa la samaynaa kaas kaasoo kaleeto wuxuu yihi shek maxamed saali cuthaymiin sida waxa weeyaan raajixa ah ama xooga badan waa in markaas gacmada la taaga maxaa asal marka la ducaysa in gacmaha la taago axaadiis badana ku aroortay oo kala duduwan marka mar ay iskaga kaa soo dhacday ducayso taag gacmaha khalaas laakiin meeshii nabigu la hubo inuusan taagi jirin sida salaadaha gadaalkooda lama hubo yaa dhihi kara waa la huba aan leen inuusan taagi jirin sababtoo hadduu taagi lahaa waa lasoo naqli lahaa ila diinta nabigu ma lumine diinta nabiga hal xaraf ma lumin hal xaraf ma lumin wax xadiisa oo loo hayana lama hayo nabigaa taagi jiray sala allahu alay wasalam marka waa xaqiiqo inuusan nabigu taagin marka khalaas hadday isxaqiiqa tahay waa in saas looga hadlo marka saddexdaasa loo qaybana meelihii ay mamnuuc meelo ay tahay in la taago meelo ay tahay in la taago sunno cad oo nabiga ay ka sugnaatay inuu taagi jiray iyo maray iska kaa soo dhacday saddexdaas ayuu u qaybiyey waxaan ku sii jirnay weli asbaabu ijaabati ducaa sababaha keena baryada in la aqbalo waxaa ka mid ah oo nabigu sheegay inuu leeyahay yaa rab yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi aa fiican yaa rabbuna waa loo dabdi laakiin waa daciif xagga luq ahaan waa la yaqaana munaadaha marka loo idaafeeyo almutakalim ee la xadfo in la godo waa luqa daciif laga xoog badan yahi laakiin waa bannaanta luq ahaan waxay tahay yaa rab inuu leeyahy taasuna sababaha keena baryada in la aqbalay ka mid tahay lafdu rabbi inaad u dhawaaqdo yaa rab yaa rabbi welidaa saas daraaddeeda ambiyada ducooyinkooda iyo ducooyinka kaleo qur-aanka ka buuxa rabbiya ka buuxda inaad ilaahay rubuubiyada ugu dhawaaqdo kuna celcelido rabbanaa aatinaa fi dunya xasanata wafi laakhirati xasana rabbanaa laa tu'aakhidna in nasina aw akhda'na ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا إننا سمعنا مناديا ربي لفظigaas inaad ku dhawaaqda sababaha baryada lagu aqbalay kamid marka waxaad ka dhigataa mar kastaba caado markaad alla tuugaydo rabbi inaad ku celcelido waliba aad ku celcelido yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi aad tiraado ku celcelido afartaas sababoodaa la sheegay laakiin hal sababaha la sheegay oo keenayda inaan waxba laga aqbalin maxay tahay waa xaaraan uu cuna cuntadiisu waa xaaraan cabitaankiisu waa xaaraan dharkiisu waa xaaraan intuu weynaa waa saas hadduu yaraana xaaraana lagu koriy waqudiya bilxaaraan hadduu yaraana xaaraana lagu koriy hadduu weyn yahana xaaraan cuna khalaas maanic wey nabiga istibcaadu ku sameeyey istibcaad iyo tacajub say ku dhici karta in laga aqbalo saasuu yidhi sal allah alay slam laga aqbali maa qaci ma dhihin laakiin aaday u fog tahay wey in laga aqbalo halkaas marka maxaa nooga soo baxay in xaaraan cuniddu ay tahay sababaha diida qofka in baryada laga aqbalo ka waran addoon aan ilaahay wax ka aqbalayn muxuu hayaa ilaahay ilbiriqsi miyaad ka maarantaa kulla ilbiriqsi ilaahaad u baahanta haddaad xaaraan cunto baryadaada inaan la aqbalayn ayay u badanta waa fog tahay in barya laga aqbalo saas darteeda ilaahay qof walba waa u baahan yahay qofka doonaya ilaahay in baryadiisa aqbalo waa inuu kasabkiisa xalaal ka dhigo waxa afkaaga gelaya ka fiirso ta'hiir weynay jirkaaga ku reebaya cibaadaadkaaga o dhan ay ta'hiir ku reebaya waa arrin aad u khatar ah marka qofku taas waa in ku dadaalo wallahu subxaanaه wa taعala aclam salى اllah وsلم وbaaraka عalى nabiyina mxamed